halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu london noogu soo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa abaaraha ka jira dalka soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil oo ah maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil oo aan wax ka weydiin doono kaalinta ay ka geysteen abaaraha ka jira geeska afrika ku soo dhowow barnaamijka cabdirashiid waad ku mahadsantay ridwaan soo dhoweyntaada dhowaan waxaad la kulantay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalkan britain iyo madax ka tirsan dowladda britain waxyaabaha aad ka wada hadasheen ma noo faahfaahin kartaa horta runtiisaa waad la socotid iminka waxyaalaha ugu waaweyn waa abaaraha dhulkii soomaalida saameynta weyn ku yeelatay inkastoo meelaha qaar roob laga sheegay haddana runtii khatarta jirta weli meelo gobollo badan oo dhulka soomaalida ku yaala aada bay xun tahay dadka dabadda jooga ama soomaalida qurbaha jooga wadankooda mar walba inay caawiyaan diyaar bay u yihiin hay-ado badan ashqaasi badan oo wakti badan geliyey si ay lacag ugu ururin lahaayeen oo ummadii ugu diri lahaayeen baa jira marka anago hadaan wada habshin lahay mar walba wixii ummadda u dana ayaan soo dhaweynaa dadka dhalinyarada ah ee wadankii caawinaya qaar kamid waan la kulmay xubno kala duwan oo maaragtay jaaliyada wadanka degan waan la kulmay dad ajnabiya laftoodana waan la kulmay marka ma waxaad ula jeedaa waxyaabaha aada dhammaan dadka kala hadasheen waa inaad ugu baaqdaan inay qayb ka qaataan abaaraha xilligan ka jira geeska africa abaaruhu waxay ahay qodobada ugu waaweyn aanu ka hadlaynay maxaa yeelay abaaruhu dee waynu ognahay oo waxay imika maraysa meel aada u xun gobolada qaar marka in mar walba dadka la xusuusiyo la yidhaahdo maxaad qaban kartaan ama sidee uga qayb qaadan kartaan waa muhiim dadka qurbaha jooga waa dad wadankoodii jecel waa dad dadkoodii jecel laakiin haddana marka qaarkood dad baa jira aan warkii oo dhan wada haynin oo dee noloshoodii caadiga ahayd ku mashquulah ama hadduu dee shaqo ku mashquul yahay ku mashquulah ama haddii ay family yihiin familiyadooda ku mashquulah marka in mar walba la xusuusiyo oo la yidhahdo wixii aad qaban kartaan inaad ayaanu kula talinayna waxaan u arkay inay muhiim tahay muddo badan ayaad ka shaqaynaysaan guud ahaan africa gaar ahaana dhulka soomaalidu ay degto ilaa hadda wax gacan ah oo aad ka geysateen abaaraha ma jiraan haddiise ay jiraan ma noo faahfaahin kartaa runtii abaarahaan muddo imika dheer bay socdeen ilaa lix bilood iyo dheeraad bay meelaha qaar ka socdeen siyaabo kala duwan baan uga qayb qaadanay qaar aanu lacag ka bixinay way jiraan qaar aanu raashin ka qayb qaadanay waa jiraan dhowaan gobolada aada abaaruhu ugasii laga soo sheegay dad ku dhinteen laftooda lacag baan ugu deeqnay waxaan odhan karaa lacag ilaa milyan iyo badh gaadhaysaba imika maraysa hal milyan iyo badh dollar ama hal milyan iyo shan boqol oo kun lacag imika gaadhaysa ayay maraysa lacagahan arrimaha samafalka iyo abaaraha iyo waxyaalaha aanu ku bixinay mar walba anagu diyaar baanu nahay wax allaala wixi aanu geysanayno sidaas awgeed baanu dadka soomaalida qurbaha joogta ama hay-adaha caalamiga ama dowladaha caalamiga aanu mar walba iyaga laftooda aanu leenahay maxaanu idinla qabanaa si aad dadkaa gaajoonaya ama dhibaatoonaya aad u caawisaan hay-ado badan runtii dahabshil way isticmaalaan oo maaragtay abaaraha ka shaqeeya marka dadka qurbuhuna waa muhiim in mar walba t v-ga ama inaga daawanaya ama idaacadda inaga dhegeysanaya inuu qof walba wadadii uu dadkiisa ku caawin karaya ku caawiyo waa muhiim waa gartay gargaarka marka aada fidisaan yaad u gudbisaan hay-adaha idinla shaqeeya ama haddii idinka laftarkiina aada goobjoog u tihiin goobaha gargaarka aada gaadhsiinaysaan sideed marka ku hubisaan in gargaarka aada u fidisaan dadka soomaalida sidii loogu talagalay uu u gaadho waa sax walaal saad u sheegtay goobaha qaar annagaaba joogno haddanu nahay dahabshiil dee waad ogtahay oo dhowr boqol oo laamood baa dahabshil kuleeya wadanka gudihiisa ama haddii laga hadlayo somtel ama haddii laga hadlayo e dahab oo dhammaan dahabshil group ka tirsan oo intuuba dhulka soomaalida goobo kala duwan ka kala degan dhammaantood runtii qeybbay ka yihiin arrimaha samafalka aanu qabanno waxaanu kaloo la shaqeynaa guddiyada ay ama dowladuhu sameeyeen ama shacabka caadiga ahayba ay sameeyeen ee gobolada kala duwan abaaraha culeyska saaraya marka runtii mid walba culeys baanu saaraa in ciddaa hawshaa qabanaysa ay yihiin dadkii ummadda wuxu qabanayay ee daacadda u ahaa ee dadkaa gaajoonaya ama dhibaataysana biyola-aantu hayso gaadhsiinaya qasab dahabshiilka marka goboladaa joogaana isaga ayaa la shaqeeya oo la hubiya in wadadii saxa ahayd ay ama dadkii baahnaa la gaadhsiiyey dalalka qurbaha dad fara badan oo soomaali ah ayaa gacan ka geysanaya in abaaraha ka jira soomaaliya ay u gurmadaan marka ay idiin yimaadaan qiimo dhimis miyaad u samaysaan mise sidii hore unbaad ula macaamishaan xilligan marka ay lacag u dirayaan soomaaliya me runtii waxaanu sameynaa mar walba ay dhibaata dhacdo ama dee markii ugu horreysay abaara ay dhaceenna maaha dhulkeena abaaro badan iyo marar qaar daadad iyo wax badan way kasoo ay soo maraan waxaan isku daynaa guddiyada ay dadku ay samaysteen ummaddii oo dhan u adeegaya inaanu kuwaas lacagtii loo dirayo amaanu khidmaddaba ka dhigno amaanu freeba uga dhignaba iminka guddiyo badan baa jira oo gobolada kala duwan ee ka jira laga sameeyey dhammaantood dahabshiil way isticmaalaan siyaabo kala duwan ama somtel ha u isticmaaleen ama ii dahab ha isticmaaleen marka qaar badan ama khidmad baanu ka dhignay ama khidmaddii free baanu ka dhignayba inta badan marka abaaruhu ay dhacaan waa la gurmadaa wixii la qaban karo in dadku ay qabtaan ayay aada isugu taxallujiyaan qorshaha maydii ku jirtaa inaad gacan ka geysataan sidii lagu heli lahaa tusaale ahaan goobo lagu kaydiyo biyaha ama ceelal mararka qaarkood la dhihi karo waxaa looga hortegi karaa biyo la-aanta baahsan ee kusoo noqo noqonaysa dadka soomaaliyeed runtii waa su-aal wal meesha ku jirta waxaan u arkaa waa mid fakar badan oo u baahan oo u baahan in dadka ama ganacsatoo dhan iska kaashato ama dawladuhuba iska kaashadaan ama hay-ada caalamigaba lala kaashado maxaa lagaga hortegi karaya ama looga diyaar garoobi karaya abaarahan soo noqnoqonaya waa mid tala badan u baahan iminka anaga culayska horta imika waqtigan jooga waxaanu saaraynaa dhibaatada iminka jirta waayo iminka dad baa dee iyo xoolo badan baa dhintay dad meelaha qaar dhimashaaba laga soo sheegayaa inaanu dadka caawino iminka degdega u baahan waa waa mid aan u aragna inay sax tahay laakiin waad ku saxsan tahay in laga laga fikero sideebaa ama biyo xidheen loo samayn karayaa ama loo samayn karayaa wixii berigii hore loolan jiray seero dhul la xidho oo si ay geedu uga soo baxaan ama daaq uga soo baxo loo xidho sidee loo samayn karayaa waxyaalahaas waxaa loo baahanya in dawladaha ganacsatada dadka hogaamiyaasha maaragtay kala duwan in ay ka wada shaqeeyaan la yidhaahdo hawadii adduunka way isbedeshay cimiladii way isbedeshay you know maxaynu kaga diyaar garooyn hadeenu nahay soomaali mar baan garanayaa aan gaariso tegay socdaal ugu tegay gaariso ilaa iyo nairobi intaan sii socday meelo badan waxaan ku arkay biyo la xidhay iyo iyo iyo iyo maaragtay sida looga diyaar garoobay maaragtay abaaraha soo noqnoqonaya malihii mar walba xal bay taas u tahay laakiin waxyaalo laga baran karo xitaa maaragtay waddanqabada aynu jaarka nahay sida kenya oo kale ay uga diyaar garoobeen maaragtay biyahoo kale ay maaragtay ku xaliyeen waxaan u arkay inay muhiim tahay laakiin iminka taas lagama gaadhsiin karayo waxaan qabaa iminka waxaa laga gaadhsiin karayaa in intan abaartu ay jirto bal horta dadka cunto iyo biyo la gaadhsiiyo markaynu taa haddii insha allah aynu ka baxno ay markaa laga wada laska wada kaashado cid walba inagoo ciddii ummadda wax u qabanaysa sidii loogu diyaargaroobi lahaa biyo xidheen sidii loogu diyaargaroobi lahaa daaq la xidho oo ummadda loo xidho hadhowna loo furo iyagii yno sidii waahiri jiri jirtay berigeenu yaryarayn ama inaga sii horreysayba meelaha marka ugu daran ee hadda aad is leedihiin waxbaad gaadhsiiseen meelahee ka mid a tusaale ahaan runtii walaa waad la socotaa meelaha imika ugu daran waa ilaa iyo laga bilaabo luuq ilaa iyo maaragtay gobolada bay iyo bakool iyo baa ugu daran marka iyagii laftooda si kala duwan yihin ilaa garbahaarey waad ogtahay dhibaatooyinka laga soo sheegayo marka dhibaatooyinka gobolada koonfurta waa haddaan kuwa imkaan ugu culayska saarayna anaga kuwaas ama deeqdaanu bixinayno ee horena aan u siinay imkaan aan doonay aan ka qayb qaadano waa goboladaas koonfurta ee xaaladda aada u xun tahay waa gartay marka marka aada gurmad bixinaysaan waxaad qiimaysaan marba goobaha iyo xaaladaha ka jira waxaanu qiimaynaa marka ay xafiisyada dahabshil kuleeya goboladaasi ay warbixin naga soo siiyaan ay yidhahdaan dhibaatooyinkii halkaas iminka marayaan markaasaanu ka fakeraa si aan uga qayb qaadan lahayn qasabda siyaabo kaloo wararka aan ku helaana way jiraan markaasaanu go-aansanaa halkeeba ugu daran ee dahabshiil ay tahay inuu culayska u saaro waxaad la socotaa dalka britain afti baa ka dhacday waxaa dalku uu ka baxay midoogii yurub saameyn intee la eg ayaa dhaqaalaha africa arrintan uu kala kulmi karaa ayay kula tahay horta walaal runtii bixitaankan dowladda ingiriisku ay ku dhawaaqday ah inay laba sano gudaheeda ay kaga baxayso ama laba sano kadib u k aanay ka mid noqonaynin wadamada yurub european unionka la isku odhan jiray runtii waa mid saameyn badan kuleh dad badan oo soomaaliyeed xitaa dadka doonaya dadkoodii caawiyaan waad ogtao lacagta ingiriisku haas hoos bay u dhacday oo iyadoo weliba abaarihii inay sii kulul yihiin qofkii islahaa lacag u xawil wadankii u xawil qiimihii uu lacagta ku sarifanayay hoos bay u dhacday hay-adaha laftooda lacagta caawinayay soomaalida oo kale u dirayay lacagta ka dirayay u k oo kale iyada lafteedu qiimo dhacaasu saameyn buu ku yeeshay marka marka muddada ko koowaad ama muddada dhow waxaa la odhan karayaa waxyaalo badan oo aan la hubin baa labada sane soo socda imanaya sidee bay soomaalidii halkan deganayd ay ay u saameynaysaa bixitaanka u k ma sii joogayaan halkan kuwa yurub ka yimi mise waxaa la odhanayaa ka baxa maxaa kuwii xaggaa ka imanayay saameyn yeelanaysa aniga iyo adigoo british passport haystaa sidee baynu yurub u tegaynaa wax badani cid badani ma ogaa waxyaalo badan mustaqbalka waa suurtagal in ganacsiga xagga tradeka africa ay la yeelanayso u k inuu sidii hore kasii xoogaysto waa laga yaaba ay fursad ay u yeelato waynu ognahay iminka u k ganacsi toosa wadamada lama galaan maxaa yeeley eurub bay ayay ku dhex jirta eurub baa matali jirtay lakiin marka iminka u k madax banaanaato inaway u madax banaanaato inay heshiisyo toosa gasho waa laga yaaba in fursad ay u keento africa iyo dhulka soomaalidaba ay u keento oo kambaniyo badan oo u k ama britain ka socda ay yidhahdaan ganacsidan idinla yeelanaynaa ama ay toosba doonayaan inay waxooda u geeyaan waa suurtagal laakiin qasab waxaasoo dhan waxay dhacayaan laba sano kadib labadan sano soo socda u k wax heshiisa xitaa ma geli karto way wadamada way utegi kartaa shirkadaha way la kulmi kartaa laakiin ilaa ay ka baxdo si official ah yurub uga baxdo ganacsi toosa lama geli karto marka isbedelkan fursadana wuu keenayaa qasab waxyaalo badan aan la garanayna way jiraan ama la hubin waxay noqon doonaan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil ahna maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinlee nabadgeliyo